beelweynta murusade oo ka mid ah beelaha dega waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya ayaa bixisay xoolo fara badan oo ay ugu deeqday ciidamada mujaahidiinta ah ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka waxaana beesha ay sheegtay in xoolahan ay u bixisay alle dartii mujaahidiintana ay u kaashadaan dagaalka ay kula jiraan shisheeyaha iyo dowladda federaalka xoolaha ay bixisay beesha ansaarta ah ee murusade ayaa isugu jira geel iyo ari kuwaas oo beesha ay ku wareejisay mas-uuliyiin ka mid ah mujaahidiinta geela beesha ay ku wareejisay mujaahidiinta ayaa tiradiisa gaaraya afartan neef oo geela iyo boqol neef oo ari ah ugu horrayn nabadoonnada beesha murusade ayaa kelimado kala duwan jeediyey iyagoona intaa raaciyey in xoolahan ay ku wareejinayaan ugaaska beesha waxaan wareejinaynaa annagoo ah beesha murusade geel afartan geela iyo boqol neef oo arya ayaan wareejinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkiisa in maanta loogu gargaaro oo garab lagu siiyo ayaanan aan ku wareejinaynaa darteed waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in maanta meel kasta lagugu xakumo naf iyo maal beesha murusade waxay diyaar u tahay in ay ku bixiso jihaad fii sabiilillaah waxaan wareejihaynaa xoolo isugu jira geel iyo ari iyo raashin geelaasoo ka kooban afartan geelah iyo boqol neef oo ariya waxaana ku wareejihaynaa mujaahidiinta bariga afrika ee la diriraya cadowga ilaahay intaas kadib waxaan hambalyo iyo bogaadin u marihaynaa annagoo golaha nuqubada saddex iyo sagaal ee gobolka galguduud ciidamada mujaahidiinta oo ansaariya muhaajireen ee cadowga horarka oo dalka iyo diinta ay dadka kusoo duula lafdhabarta jebiyey ciddii ku farxaya ha ku farxdo ciddii ka naxayana ha ka naxdo xoolahaasaan maanta wareejinaynaa waa waxaad sadaqaysta beesha saddex iyo sagaal meel walbay degtay ka keentay ilaahay dartiisa ula baxe waxayna ku wareejinaya insha allahu tacaala ugaaska beesha saddex iyo sagaal ugaas cabdulaahi daar axmed ugaaskeenna ayaan ku wareejinaynaa ugaaskuna meesha kale mudaynta ayuu kusii wareejin doonaa insha allahu tacaala dhankiisa ugaas cabdulaahi daahir ayaa isna ku wareejiyey wakiilka waaliga galgaduud sheekh cabdulaahi maantay waa maalin ramadaan ah sagaaliyo tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri sidoo kale ku beegan sagaaliyo tobankii bishii saddexaad labada kun labaatan iyo shantii geelaanu marka afartan waa yahay markii adduunyada la joogo afartan neefoo geela waay laakiin bal aan toban ku dhufanno geelaan waxaa waaye hashi waxay ka dhigan tahay inay toddoba boqol naqato alaa neef waa toddoba boqol oo neefoo geela ilaah yaa yidhi mahalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mahali xabbatin waa ambatad sabca sanaabila waxaa la rabaa oo aan u niyoonaynaa oo aan u dhiibaynaa inay mujaahidiintu ku tabaraystaan gaaladuna ay ku jabto niyad ahaan ay ugu jabto tabar ahaanna ay ugu jabto waxaan rabnaa wiilka mujaahidkaa ee ninka calola'uuskaa raacdaysana waxaan rabnaa isagoo calooshiisa ku jira insha allahu tacaala inuu qoorta ka soo qabto marka la yidhaahdo inta qof kasta oo wax dhiibtana sidaas ay u niyooto ummadda soomaaliyeed si guud baaq waxaan ugu diraynaa war maxaa kitaabka ilaahay ika baxshay maxaa kitaabku ika baxshay bal sheega ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ahaa jiray oo kitaabka ilaahay ku dhashay oo nikaaxa lagu dhalow wixii kitaabka ilaahay ka baasha sheega oo laydinka wadi la'yaa kitaabka ma kitaabka ilaahay yaada ku dhalanina oo ma nasabkiinaad duran ma diintiyaad hunguri dhaafsanaysaan kitaabuuna noo soo dejiye hawe kale hana gelinee aan kitaabkaas ku midowno waxaan geelii iyo arigii iyo badarkii laygu wareejiyey waxaan ku wareejinaa insha allahu tacaala wilaayada gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid naa'ibkii ou soo dirsaday oo wakiilka u ahaay ayaan ku wareejinaa insha allahu tacaala ayaguna si meeshii loogu talagalay gaarsiinayaan annaguna halkaas ayaan maaragta hawshiisi aan ku wareejinnay insha allahu tacaala waxaan leennahay ilaahay ha u barakeeyo intaa kadib gabay ku socda xasan sheekh ayay beesha ku soo bandhigtay madasha kulanka murtadkaaya boosiga ku nool waa xasan gurguur murtadkaaya boosiga ku nool yu'ashadii gaadhay yaxsulkeedii waa kaa ku rida yoomayoomaha ah wuxuu inaya saayaba hadduu yaaban yahay maanta yufle iyo waxaa loo yaqaan canug yahuudeed yufle iyo waxaa loo yaqaan canug yuhuudeede yaxyax ma laha weligii hadduu caabdhex yuururo ah yuu ankiyo saliibiga ninkani wuu ku yowyabaya tinta yoofisha iyo ilkaha yidhidku naafeeyey tinta yoofisha yamaayuuggi uu soo kacshaye nalagu soo yaacashay yallah weeye oo maanta way tabar yaraadeene yamcarrada dhexdoodiyo haddii duurkale laga yaahshay yablaskiyo catawgoodii baan aragna yoomkaas yibalkiyo garaafooyinkaa idinku yaalyaala yurkud iyo waxaa laga ogyahay tan iyo u kye yaxaasyadu waxay cunahayaan iyo berradaadii
waxaa sidoo kale qayb ka ahaa shirib oo isna ay goobta ka tiriyeen waxaan leenahay marka kayaan jihaada kaalmaadiis kayaan jihaada kaalmaadiis karaan leewaadka kaashaata oo diinta koolkay koor yeelaayaan karaan lee maalmaa kaydsaadaan mujaahidiintana waxaan leeyahay xoolahan waxaad ku kasbateen kufaarta la kawaanayaad karaamaadan ku kasbateen karaamaadan ku kasbateen
qabaa'ilada soomaalida ee dega guud ahaan soomaaliya ayaa waayadii ugu dambaysay waxay tartan ugu jireen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen halganka ka socda soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika kaas oo ay xarakada al-shabaab kula jirto shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo horarka ku ah dalka kan ee soomaaliya talaadadii aynu soo dhaafnay ayay ahayd mar sidan oo kale beesha xawaadle maxamed ee degta gobolka hiiraan ay mujaahidiinta ugu yaboohday tiro neefaf geel ah ayagoo sheegay in ay si gaara ugu talagaleen mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore ee ay dagaaladu ka socdaan